إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka waxaa ugu waaweyn sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho inka badan laba boqol oo askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaaladii dhowaanahan ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso dhaqaalaha ay siiso ciidanka soomaalida ah ee iyada hoos yimaada tiradada ah ayaa ku dhaawacmay dhismo kusoo dumay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose ayaa xalay dagaalo adag kala kulmay mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya arrimo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay mas-uul ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay howlgal gaara ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho howlgalka waxaa lagu bartilmaameedsaday sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulaahi beriise hal xidigle ayuu ahaa ciidamadii howlgalka fuliyey ayaana goobta ku dilay sarkaalka meydka sarkaalka ayaa goobta in muddo ah yaalay iyadoona hadallahaynta dhacdada ay ka taagan tahay degmada kaaraan in ka badan laba boqol oo askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaaladii dhowaanahan ka dhacayay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud cali aadan ayaa faahfaahinaya axmed macalin fiqi wasiirkii hore ee amniga galmudug ayaa shaaca ka qaaday in khasaare badan uu ka dhashay dagaalkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada guriceel iyadoo xogo la helaya ay sheegayeen in askar ka badan laba boqol ay dhimasho iyo dhaawac ugu naqdeen suufiyada iyo galmudugta ayuu fiqi muujiyey in dowladda federaalka keligeed ay laba boqol dhimasho iyo dhaawac ugu naqdeen dagaalkaasi hadalkan ayaa wuxuu sheegay mar uu ka jawaabayey sharkii jaraa'id ee axmed qoorqoor isagoona ku eedeeyey inuu iclaamiyey dagaal hor leh warka madaxweynuhu wuxuu ahaa oo ku iclaamiyey dagaal kale iyo dhiig ata aniga akhrinteydii markaan akhriyey wuxuu iska indha tiray xaaladda ay galmudug ku sugan tahay iyo xaaladda ciidamadii uu diray ay ku sugan yihiin oo ciidan ka badan laba boqol ay ku dhaawacmeen ku dhinteen qaar kalena hadda uu u diray inay ku dhaawacmaan oo ku dhintaan qoorqoor ayaa suufiyada ku eedeeyey inay taageero ka helayaan shisheeye xilli ay dowladda federaalka dhankeeda taageero ka helayso shisheeye kala duwan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso dhaqaalaha ay siiso ciidanka soomaalida ah ee iyada hoos yimaada haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya dowladda maraykanka ayaa su-aal ka keentay ciidamo ka tirsan kuwa bangarafta oo la sheegay inay ka qayb qaateen dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud sarkaal ka tirsan safaaradda maraykanka ee xerada xalane oo ka jawaabayay dalab mid ka mid a warbaahinta maraykanku ay weydiisay sida ay u arkaan kulug lahaanshaha ciidamada bangarafta dagaalka gurceel ayaa sheegay in maraykanku la socdaan ciidamadaas kulugta lahaa dagaalkii gurceel sidoo kale maraykanku wuxuu sheegay inay cambaareynayaan dhimashadii ku timid sarkaal ka tirsanaa bangarafta oo lagu magacaabi jiray cabdilatiif faafile kaas oo ku dhintay dagaalka lagula jiro kooxda suufiyada qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka waxaa kaloo ku qorneyd in maraykanku marnaba aysan aqbali doonin in ciidamo loogu talagalay danaha maraykanka ay ka qayb qaataan howlo gaar u ah dowladda ka dhisan magaalada muqdisho iyo maamul goboleedyada waan ka fiirsan doonaa taageerada militari ee aan siino ciidamada soomaalida ah ee ay tababaraan ciidamadeenna kuwaas oo fadhigoodu yahay ballidoogle ayuu yidhi sarkaalkan la hadlay warbaahinta dalkiisa hadalka ka soo yeeray dowladda maraykanka ayaa welwel horleh ku abuuray ciidamada bangarafta kuwaas oo mushaarka ka suga dowladda maraykanka inkastoo ummadda soomaaliyeed ka wada dhergsan tahay in ciidamada bangaraftu yihiin kuwo ugaara maraykanka islamarkaana uu ku ugaarsado ayaa haddana waxay dowladda federaalka ciidamadan u muujisaa kuwa ka tirsan ciidamadeeda iyagoo mararka qaar ugu yeerta danab ama kumaandoos balse hadalka ka soo yeeray safaaradda maraykanka ayaa liddi ku ah arrinkaas ciidanka bangaraf waxa uu maraykanku u sameeyey waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo dagaalanka islaamka waxaana saraakiishoodu ay ku faanaan in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay gubeen kumanaan indhashareero ah oo ay wateen dumarka muxajabaadka ah ayna dileen wadaaddo badan oo uu ka mid yahay sheekh tafsiir ka akhrinaya magaalada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose ayaa xalay dagaallo adag kala kulmay mujaahidiinta al-shabaab cabdulaahi yaasiin ayaa ka warramaya saddex ka mid a weeraro xalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay la beegsadeen ciidamada ugandha ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada ugandha ee ku sugan duleedka baraawe gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo biyamaalow in muddo ayuu halka dagaalku ka socday weerarka labaad ayaa waxa uu ka dhacay fariisin kale oo ciidamada uganda ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe dadka deegaanka ayaa waxay ku baraarugeen labada dhinac oo hubka noocyadiisa kala duwan isweydaarsanaya weerarka saddexaad waxa uu ka dhacay deegaanka arbaco ee isla gobolka shabeellaha hoose laakiin kaabiga ku haya magaalada muqdisho isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ka fuliyeen weerar ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah howlgal ka dhacay deegaanka xaawi abdi oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku qabteen askari ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaana beliiska askarigan waxaa lagu magacaabaa xuseen cabdi cusmaan waxa uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka sanadkii laba kun iyo sideeddii ilaa iyo imankana waxa uu sitay qoriga asigoo la dagaalamayay xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse xalay ayay gacanta ku dhigeen raggii uu la dagaalamayey dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isgoyska salaame ee degmada dharkenley dagaalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka ah laba qori oo ay wateen askartaasi ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ku dhaqan degmada dharkenley ayaa saaka si weyn u hadal haya dilka askartan oo ay yaqaaneen loo geystay iyo weliba in hubkoodii laga furtay weerarada xalay waxay ku soo aadayaan iyadoo weeraro habeen hore ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askar badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwo kalena lagu dhaawacay ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaana weeraradii habeen hore dhimasho ee dhaawac ku noqday tiradada ah ayaa ku dhaawacmay dhismo kusoo dumay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho mar kale iyo haashim cabdinaasir
dhismahan ayaa soo dumay xilli lagu howlanaa dhisidiisa waxaana dhaawacya ka soo gaareen qaar ka mid a fundiyaashii iyo shaqaalihii ka shaqaynayey sida ay sheegeen dad goobjoogayaala ilaa shan ruux ayaa dhaawac ka soo gaaray dhismaha soo dumay kuwaas oo la geeyey xarumo caafimaadka waxaana la sheegay mid ka mid a dhaawacyada in ay xaaladiisu culus tahay qaar ka mid a dadkii gurmudka u sameeyey dadkan uu dhismuhu ku soo dumay ayaa saxaafadda uga warramay sida ay wax u dhaceen ugu horeysa markay dhacday annaga waxaan taagnaa masaajidka iyo alaabtiisa anaa ugu soo hormarayay dad kale meesha taagnaa maqaayada sheehka caweeyey marka dad shaqaala oo meesha loo diray dhisma ku hayay ayaa meesha wax ku gaaray hadda afar qofood annaga goobjoogaan soo saarnay ambalaasaan saarnay waxaa loo diray iskaaladin qofoodan kasoo baan kasoo saarnaa danaga ku wallaay hal qof cabdi dadka qaar waxay leeyihiin laba qofood ma hal qofood ayaa ku jiray niyi marka amarkii looda waxaa masada qarradeed marar badan sidaan oo kale waxaa u soo dumay guryo ay dhisma ku socotay taas oo mararka qaar loo aaneeyo injineerada oo aan aqoon buuxda u lahayn qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga cabdifataax maxamed ayaa faahfaahinaya ganacsigu wuxuu leeyahay axkaam u gaar ah marka la eego shareecada islaamka iyada oo dadyowga aan muslimka ahayn u samaystaan waxyaabo maankooda ah oo ay kula tacaamulaan haddaba maxaa laga doonayaa qofka muslimka ah ee ganacsiga ku jira ama isku diyaarinaya miyuu ka maarmi karaa inuu barto bayca arrimahaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya sheikh cabdiraxmaan firin maanta waxaa jira ruuxuuna go-aan buu gaarhayaa buu iska guursanayaa go-aan buu gaarhayaa beecii buu iska samaynhayaa oo ganacsiiyo dukaan buu furanhayaa go-aan buu iska gaarhayaa wuxuu rabuu samaynhayaa sayidinaa cumar raxmatullahi caleyh wuxuu dhihi jiray ruuxaan beeca aqoonin oon ganacsiga beeca iyo cilmiga iyo diintiisa wax ka garayn suuqannaga yuusan soo fadhiisanin waxay kaloo saxaabtu dhihi jireen ruuxii sameeya ganacsi asagoon aqoonin cilmulbeec ribo ayuu cunahayaa si kasta ha ku soo gashee ribuu cunahayaa ruuxu marka isagoon ganacsi aqoonin hadduu ganacsi bilaabo diinta islaamka dembi uu ku dhacay mana bannaano waana xaaraan masalada inuu baxru buxuur ku noqdo loo baahne waa inuu xoogaa u yaqaano dhulka kac waa inuu yaqaanaayo masalooyinka waaweyn ee rakiisiga ah waa inuu yaqaanaa ruuxa beeca ayaa laga doonahayaa ganacsiga waxaa horumariya alla kacabsiga waxaana hoos u dhiga qishka iyo khiyaanada oo ah arrin ay dad badani ku dhaqmaan waxaana isdultaag ku sameynaya asheykh jaamac cabdisalaam cishku waa wax aada iyo aada u foolxun ilaahayna uu inaga xarimay subxaana wa tacaala ummadda islaamka damiirkeeda iyo walaalnimadeeda iyo wadajirkeedana wax burburinayo oo haleynayo weeye cagsiga intaan la bagaarin ee qadiyada taxriimkeeda waxaaba la rabay bilcagsi qofku inuu u arko dadka muslimiinta dad walaalihiisa inay yihiin mathalu lmu'minuuna fii tawaadihim wa taraxumihim wa tacadufihim ka mathali ljasad alwaaxid jasadkaaga oo kale walaalkaa inuu yahay markaad u aragtid inaad wax adiga aan jirin mataqana aad ka gadid in lagaa gado waayo way ku dhibaysaa oo arrin aad yaan u necban tahay marka walaalkaa wax u daadin doono ama uu ku dhibaatoon doono oo ku jiran doono inaad ka gadid waa wax walaalnimadii ka baxsan man khashanaa falaysa mina qofka naqisha oo ummadda islaamkaa khiyaamaayey kama mid aha ummadda islaamkaa yacni calaa hadyinaa wa sunnatinaa ma aha oo qof iimaankiisii dhintay weeye oo ukhuwadeed ee walaalaha ay qalbigiisa ka baxday ka muslim ahaan ganacsiga iyo hanti xalaal ah oo laga sameeyaa waxay shakhsiga u oggolaadaan gudashada cibaadooyin badan iyo ka qayb qaadashada samafallah uu maalinta qiyaamo u baxsan doono wuxuu ganacsaduhu in kasta oo baaxadda ganacsigiisu la eg tahay awood u leeyahay la bixidda sadaqada iyo caawinta dadka fuqarada ah warka dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay mas-uul ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed zakariya cumar ayaa ka waramaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada soomaaliyeed islamarkaana daawaday xalaqaadkii kow iyo tobanka ahaa ee baahisay mu'asasada alkataib ee lagu faaqidayay xeerarka iyo qawaaniinta ay ku dhaqanto dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed kaas oo lagu soo qaatay xalqada kow iyo tobanaad ee silsilada saa ama yaxkumuun ninka oo lagu magacaabo cali saciid fiqi sheekh oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in madaxda shisheeyaha ku jaalka ah ay weligoodba sidaas diinta islaamka ugu gafi jireen balse iminka xaaladda sidii hore ay ka beddelan tahay sidaasna loogu soo beegay dadka aanan la gabanaynin cayda iyo aflagaadada ka dhanka ah diinta islaamka hadda xooga innuhu noo fiiqmeen ilaahay intii wax la bartay allaha cafiyo oo intii waxna tusaalaysay haddaba allaha ajir allaha ka siiyee saanay u hadli jireen diin islan hal xaba ku falimaynay dhihi jireen boqol iyo toban iyo afar qodobay samaysteen nimanka lagu leeyahay kow iyo labaatanka sano taliyahay boqol iyo toban afarta suuradoodna lagu faduuliyahday ninkaanuna waa kuwii uun ka mid yahay laakiin hadda waxa soo korra magarahe berigaas waxay aheeday dadku waxba kaama ogee waxa doonta iska dhahay eed hal hal xabo kuwaasna waa la xirahay eed hadda laakiin qaab kalaa jira dagaalku waa adkaadoo niman waxaa soo baxay dagaalka iyo hadday afta iyo hadday adimtahaba aan gambanayn oo aada u khataraha soo baxee dhanka kaleoo gaaladana waa in laga keenaa niman ayagone afka iyo adinkaba aan hal xaba gambanayn waa in la keenaa macnuhu waxa waaye waa isu dhigmaan mogtaha laakiin nin qonya socoda meesha waxba ka qaadi maa mogtaha waa inuu noqdaa nin tababaran oo bannaanka sheekha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay waxa keenay in in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ay fahmaan hadallada ay ku hadaaqayaan ninkan iyo kuwa la midka ah ninkaas iyo ragga lamidkaaba inaan fahanno waxa keenay fahmiga diinta islaamka aan wax ka fahanay ilaahay subxaanahu watacaala hanoo kordhiyo asiga iyo dadka lamidkaana waxaan leenahay allah suu hanuuniyo wax kala dhihi mayno haddii uu diidane haddee saaxibadiis saaxiibadiis wuxuu ku dhaca unuu filaha alam nuhliki alawaliin oo alle alam nuhliki alawaliin thumma natbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin waxaa ibliis in la caabudo u rabaa oo qawaaniinta iyo maaragtay lagu dhaqmo taas waxba tari maayo kuwuu soo dejiya laftooda biri ku kufriyaya falamaa ra'uu ba'sana qaaluu aamanaa billah waxdah wakafarna bima kunaa bihi mushrikiin ayagaa dhahay waxba u tari maayo mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay kow iyo toban xalqo oo ka mid ah silsilada saa ama yaxkumuun xalaqaadkaas oo si weyn ay ula tafaaculeen dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka iyo dibaddiisa islamarkaana bannaanka soo dhigay xogo badan oo ka dahsoonaa bulshada muslimiinta iyo xaqaa'iq badan oo ku aadan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira waddanka kaasi wuxuu ahaa zakariya cumar oo soo jeedinaya war ku saabsan sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo ka hadlay hadalkii uu diinta islaamka ugu gafay mas-uul ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa